gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo wasiirka amniga gudaha koonfur galbeed ayaa uga heliyaayeen wasiir ku-xigeenka arrimo gudaha taliyaha booliska koonfur galbeed iyo xildhibaan xuseen cali xaaji iyo magaalada markakadaha furiya barnaamijka daraaseynta guryaha munaasabadan oo lakadaha furaayay daraaseynta weliba gobro ku hayaya maamulka magaalada odayaalka dhaqanka iyo qeybo shalduug ee bulshada welibana barnaamijka lakatara koobay dadka iyo guryaalka silin xaqiijiya amniga gudoomiyaha degmada marke ee xarunta gobolka shabeellaha hoose cusmaan muuse maxamed iyo sharaxaad gubiya barnaamijka lakatara koobay dadka iyo guryaalka silin xaqiijiya amniga hadda maanta waa la bilaabay daahafurka maxaa lalahay diiwaangelinta dadweynaha xaafadaha wax badan amni naga caawi doontaa maanta haddii qof gurigiis la tago oo la weydiiyo qofka mas-uulka ah qofka la nool ilmihiisa dee la weydiiyo beri waa la ogaan karaa qofkii kale kusoo biira xaafadda kaala weyna amniga qaadan doontaa in badan annaga waa isku dayna laakiin mar walba waxay u baahan tahay kaabo dowladnimay u baahan tahay taasan maanta waa la daahafure laakiin waxaan rabnaa toddoba maalin iyo siddeed maalin magaalada mugdaha furkan maxaa lalahay malagusoo gabay kara maxaa lalahay diiwaangelinteeda waxaa rabnaa in bilooyin la helo xogta degmada oo la sameynayana in dadweynaha beri loosoo maxaa lalahay loosoo bandhigo wixii dadka laga soo aruuriyey in meeshaan la keeno dadkii loo shido ay arkaan kadib wixii baahi jira degmada oo ay jiraan meesha lagu gudiyo aduu ilaa yaraa laakiin xaafad hebelaa dib ka kacay nambarkeeda ma laga qaano inta ku nool ma laga qaano haddii waalidkii meesha ku dhinto dib ku dhinto intii kale nooleed ma laga qaano haddii laakiin masii u dhacdo oo gurigaaga uu diiwaangelisan yahay warqadii aa lahaay waxaa la guri walmi ahaa yaa kasoo baaday yaa ku nool ismarkii waa la ogaan karaa isoo dad dad la weydin waxaa rabnaa annaga inaan intaas ka shaqaysano amnigeena mar horaan ka shaqaysan annaga inta kale wax noo kaawaayan waa ka shaqaysanayna hadduu ilaahay idhaaho mar walbana gacmaha isqabsano degmada annaga iskale
ugu dambeyntii wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabduqaadir ayaa sheegay in barnaamijkunga ku qeyb qaadan doona amniga magaalada faa-iidada ay qabto i khasaarada ay qabto xanuunka ay qabto baahida ay qabto inta dhan in lagu ogaado waxay kaloo faa'iido u leedahay degmadan marka iyo dadkeedii iyo qaabkii loo horumarin lahaa markii aan rabno inaan u sharxno hay-adii degmadan meeqaa tiradooda ah intee ku nool baahideeda maxay tahay wax qoranaa la rabaa marka brograamkan dirisaynta oo hadda la idin keenay oo maamulka idin keenay waxaan rabnaa in si sax ah loo dhaqangeliyo degmada u dhaqangeliso idinkana bulshada aad garab ku siisaan hay-adaha amnigana ay garab ku siiyaan waxyaabaha ugu muhiimsan marka degmadan laguma soo dhexdhuuman karo brograamkaas markii la fuliyo kadib waxaa ogaan kartaa meesha aad wax ka qaban kartid markaasaa ogaanaysaa innaga marka waxaan rabnaa inaan idin daafurno brograamkii isaga ahaa gacmihiina aad ku qabsatiin waxyaabaha ugu horeeya oo mashaariicda imaan doonto degmadaanna meelihii laga tixraaci lahaa ay noqonaysaa in in dariseyntan la fuliyo la ogaado degmadii dan wixii mashaariica loo baahan yahay isla markiiba la sheego barnaamijka tirakoobka guriyaalka weliba iyo gacan kujaysidaasi sugowka amniga si lag ogaada wala magaalada hagalow iyo wala ku bahaayanga si bulshada aan ku nooladan xoriyadda buuxda